فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم bismillaahi araxmaani araxiim salaamun calaykum kusoo dhowaada barnaamijka dhowxawareysiyada oo wakhtigan oo kale habeen walba aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida qodobada caawa aan barnaamijka idinkugu hayno waxaa ka mid ah maxay tahay nuxurka ay xambaarsanayd khudbaddii xasan sheikh xalay uu canshuuraha ku dalbanayey warbixin ku aadan ayaan barnaamijka idinkugu haynaa maamulka puntland oo beeniye war ka soo baxay dowladda federaalk oo ahaa in khasnadda puntland ay ku shubeen malaayiin dolar jawaab celinta puntland noocee bay ahayd waxaad ku maqli doontaan barnaamijka qaar ka mid a xildhibaanada dowladda federaalk oo si adag uga hor yimid canshuurta cusub ee dowladda federaalka soo kordhisay iyagoona degniin u diray shirkadaha bixiya adeegyada lacagaha la isugu diro tiro xildhibaan ah shir jaraayad oo ay qabteen qodobadii ugu muhiimsanaa oo ay ka hadleen ayaad barnaamijka ku maqli doontaan guddoomiyaha odayaasha hiiraan oo ka hadlay dhibaatada ay dowladda federaalka ku hayso bulshada magaalada muqdisho waraysi aynu la yeelanay ayaa barnaamijka ku maqli doontaan xubinta caafimaadka iyo wararkii caalamka ayaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah
بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal qodobadaas oo faahfaahsan inta aan u gudagelin bal qodob hadda ina soo gaaray idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxaa lagu wadaa in ay baahiso muuqaal haddaba muxuu yahay muuqaalkan xog ku aadan waxaa inoo haya oo inooga waramaya wariyahena maxamed cali aadan maxamed cali ee soo dhowo marka hore muxuu yahay muuqaalka ee alfurqaan dhegaystayaasheeda u soo wado waad mahadsantahay cabdisamed muuqaalka waxaa lagu magacaabaa kadeedka canshuurta iyo kacdoonka muqdisho waxaana sida magaciisa laga dheehan karo uu diiradda saari doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee muqdisho iyo dhibaatada ka dhalatay canshuurta saacadaha soo socda ayayna baahin doontaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag barnaamijka dhowxa wareysiyada qodobadiisa aan hadda toos u gudagalno caawa taariikhda hijriyada waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha safar sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waa sideed iyo tobanka bisha sideedaad labada kun afar iyo labaatanka qodobka ugu horeeya ee barnaamijka aan soo qabano waa warkii caalamka waxaa inoo haya wariyaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay warbaahinta alqaacidada dalka yemen ee almalaaxim ayaa faafisay magaca iyo muuqaalka dagaalyahankii istiishaadyada ku galay saldhig ay gobolka abyan kaga sugan yihiin murtasiqada imaaraadka carabta istiishaadiga ayaa lagu magacaabaa abulkhanim al ibbi wuxuu aa naftiihurihii dhowaano weerarka ku qaaday saldhig ay gobolka abyan kaga sugan yihiin maleeshiyaadka murtasiqada ah ee ay tababartay dowladda imaaraadka istiishaadi abulkhanim al ibbi ayaa ugu baaqay dhammaan askarta alqaacida inay xoogga saaraan weerarada nafhorlimada isagoo ku tilmaamay inay yihiin weerar aad u xanuujinaya cadowga asagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi weydiiya maraykanka ingiriiska iyo gumaystaha yuhuudda xanuunka iyo halista ay leedahay weerarka istiishaadiyadda ah camaliyadii istiishaadiyadda ee dhowaan ka dhacday saldhigga murtasiqada imaaraadka carabta ay ku leeyihiin gobolka abyan ee dalkaasi yemen waxaa ka dhashay khasaare soo gaaray maleeshiyaadka la weeraray oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawaca konton askari iyo burbur gaadiid oo fara badan oo nooca dagaalka ah duuqayme iyo xasuuqyo ka dhacay marinka khaza iyo khasaaro xooggan oo ka dhashay duqeen aad u xoogan ayaa waxay ciidanka gumayste ay yuhuuddu ka geysteen deegaanka xukmuljaamic ee magaalada diriirbalaax waxaana halkaasi ku shahiiday kow iyo labaatan ruux oo falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kaloo aad u fara badan lix caruur ayaa waxay sidoo kale ku shahiideen duqeen ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen xerada anuseyraad ee bartamaha marinka khaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza war ay soo saartay saacado ka hor waxay ku sheegtay in ciidanka yuhuudda ay ku kaceen in ka badan laba dhacdo xasuuq wuxuuslimo ah waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya shan iyo labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen toddobaatan laba ruux oo kale xasuuqyadan ayaana waxaa si isku mid a u martigelinayey guud ahaan deegaanada ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegey waxay wasaaraddu sheegtay inay marayso afartan kun iyo sagaashan iyo sagaal ruux halka ay dhaawacuduna marayaan sagaashan laba kun lix boqol iyo sagaal ruux oo kale waxaana maalmaha iyo saacadaha soo socda suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duuqaymaha iyo xasuuqyada yuhuuddani si in dadla-aanna u beegsanayso dadka barakacayaasha ah dalka isku taga imaaraadka carabta oo heshiis lix boqol oo milyan ku kacaya ku maalgelinaya mashruuca korontada dabeesha etoobiya dalka isku taga imaaraadka carabta ayaa heshiis cusub oo ku kacaya lacag dhan lix boqol oo milyan ku maalgelinaya mashruuca korontada dabeysha laga dhalinaya ee dalka etoobiya shirkadda a m e a ee laga leeyahay imaaraadka waxay lacag dhan lix boqol oo milyan ku maalgelinaysaa mashruuca aisha windi project kaasoo laga rabo inuu noqdo midka ugu ballaaran geeska afrika sida ay soo warinayso wakaaladda wararka etoobiya heshiiskan waxaa kala saxiixday wasiirka maaliyadda etoobiya axmed shide iyo guddoomiyaha guud ee shirkadda a m e a bower xuseen almuways xidhiirka etoobiya iyo dalka imaaraadka ayaa waayihii dambe aad u wanaagsanaa waxaana xukuumadda abudubay lagu eedeynayaa inay gadaal ka riixayso heshiiska somalilan iyo etoobiya ee la raba in lagu qaato qayb ka mid a xeebta soomaalida imaaraadka ayaana horey ula wareegay gacan ku-haynta dekadda berbera ee hadda ay maamusho shirkadda d b wold milatariga ukrein oo laga cabsi qabo inay weeraraan mid ka mid ah warshadaha nukleerka ruushka iyo buutin oo saraakiil casilay weerarkadiis ahaa oo isbuucii lasoo dhaafay ay ciidamada dowladda ukrein ku qaadeen gobolka kuriiska ee gudaha dalka ruushka ayaa maka ku riday madaxweynaha ruushka iyo dhammaan siyaasiyiinta reer galbeedka dullaanka ay qaadeen yukreiniyiinta oo sida loo sii qorsheeyey aysan ogeen sirdoonka dowladda ruushka ayaa sababay in ciidamada xukuumadda kiyef ay qabsadaan dhul masaafahaan ka badan kun kilomitir iskuweer ah iyagoona dilay boqolaal ka tirsan ciidamada ruushka ila wareedya ayaa sheegayeen madaxweynaha ruushka valadimir putin uu shaqada ka eriyey boqolaal sargaal isla markaana uu amray in la soo xiro dhammaan askartiya qaabilsanaa ammaanka deegaanada xuduudda ku laala warbaahinta reer galbeedka ayaa soo warinaysa in buutin uu agaasimiye aqalka u magacaabay dib u xoraynta degmooyinka kriiski isla markaana uu casilay madaxii sirdoonka milatariga buutin ayaa tallaabadan lama filaanka ku sifeeyey khiyaano qaran isagoo uga digay dowladda ukrein inay qaado wuxuu ugu yeeray qaraska xornimo cusub bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ayaa lagu sheegay in ciidamada ukrein ay qorsheenayaan inay weeraraan xarunta warshada nukleerka kriski oo ka mid ah warshadaha ugu waaweyn ee nukleerka ruushka intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa wararka caalamka
barnaamijka dhow xawaraysiiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal isla maraynaa habeenkii xalay fiidkii waxaa khudbad jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxmuud haddaba khudbaddaas nuxurkeedu muxuu ahaa waxaa warbixintan inooga soo jeedinaya wariyaheen cabdulaahi yaasin jaamac iyadoo muqdisho ay ka jiraan kacdoon oo eeka iyo care ka dhalata canshuurta xaddhaafka ah ee madaxweynaha dowladda federaalka iyo maamulkiisu ay ganacsadu ku soo rogeen ayaa dantu madaxweynaha waxay ku khasabtay in shaashadaha la iska arka uu ka soo muuqdo si dantiisa dhaqaale uu difaacdo waxay taasi ka dambaysay markii natiija la'aan ay ku idlaadeen kulamo ay yeesheen ganacsatada iyo qolyaha qaabilsan in ay buuxiyaan khasnadaha dhaqaale ee dowladda federaalka u furan xasan gurguurte waxa uu afkiisa ka qartay in waayadanba ganacsatada ay tacdiibi jireen ayna handadi jireen sidaana ay canshuurta uga qaadi jireen haddase nidaam kale ay sameeyeen waxaana warkiisa laga dheeha karaa in meesha uu ka saaray xubno maamulkiisa ka tirsanaa oo canshuurta qaar ka xadi jiray laakiin iminka khasnadaha uu samaystay wax weliba ay toos ugu dhacayaan cashuurta boqolkiiba shanta ah waa laga been sheegay marka koowaad waaye cashuur cusub ma aha waa jiri jirtay si aada iyo aada u qaab daran oo aan la hubin meesha cidda qaaday iyo meeshay ku dhammaatay aan la hubin ayaa laydinkaga qaadi jiray waa laydinku handadi jiray waa laydinku muxuu aha tacdiibi jiray maanta dowladda cashuurta inta nidaamisay system u samaysay digitaal ah oon qof ahayn ayay cashuurta inay ku qaada ay rabtaa madaxweynaha dowladda federaalka waxa uu sheega jiray in uu aamin yahay laakiin hadda waxa uu leeyahay qof aamin ah ma jiro taa micnaheeduna waxa weeye in uu qiran yahay in asigu aanu aamin ahayn balse waxaa la og yahay in caalamka ay joogaan dad badan oo aamin ah canshuurtu adduunyada meel kastoo la jooga cashuur in lala baxsada iyo cashuur in la khayaana waa dhacda laakiin system misaa dowladda u samaysataa systemkii kii ugu horeeyey qof aamina ma jira system aamina jiraa la yiraah system aamina dowladdu maanta u keentay laakiin cashuur cusub maanta lasoo rogin maaha waa qodob qodobka labaad nidaamka mergentiga la yiraa ayaa cashuurtan lagu qaadaa nidaamka mergentiga la yirahda qof laysan haysto oo ganacsada besa ah ayaa iskaleh afhayeenka xarakada shabaab ulmujaahidiin sheekh cali maxamuud raaga shaqaale dheere ayaa waraysi hore iula yeelatay idaacaddan islaamigaha alfurqaan waxa uu ku sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan gurguurta uu canshuurayo haweenka masaakiinta ah ee shaaha iibiya madaxweynuhu iminka wax uu u markhaati kacayaa sheekh cali dheere waxaanuu leeyahay waxaan canshuuraynaa shaahleyda ilaa iyo shaaha kancabayana canshuurteenna way gaaraysaa dowladdu dakhli kale ma qabto batrool nooma soo baxo warshado dowladdu leedaha nooma shaqeeyaan cashuurta yartaa ee dadka soomaaliyeed ee suuqyada ku ganacsanaya ee gabadha shaahiga gadaysa iyo ninka gaari gacanka korkiisa ku gadaya maxaanku irahday mooska iyo midka maxaanku irahda dukaanka yarka meel uga furan yahay badaac loorka sokorta inta soo qaatay rubac rubcaynaya cashuurta laga qaado waayo iyo marka u dambeysana dadka isticmaalaya adeegaasoo dhan qofka shaahiga cabaya ay kusoo dhammaato walaalayaal waxaan leenaha cashuurta hala bixiyo madaxweynaha iyo maamulkiisu waxay waayadanba iibinayeen dhulka caamka iyo kangaarka ah iyaga oo qori caaradii adeegsanaya waxaa saxaalku ugu darna markii la faagay boqolaal qabuuraha oo ku yiilay iskuul buluusiya ee magaalada muqdisho si dhaqaalo looga sameeyo dadka ayaa waxaa qasab looga dhigay in ay lafaha iyo qalfoofta eheladooda la baxaan dhinaca kalena waxaa loo sheegay inaanu jirin qabri ay faagi karaan ilaa iyo lacag dowladda ay siiyaan waxaa la arkayey dad badan oo iyagoo ilmaynaya soo qufaya qabuurihii waalidiintood iyo ehelkooda oo ay waa hore aaseen geesta kalena ku calaacalaya in lacagta lagu soo rogay aanay bixi karin dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalka waxa uu soo hadal qaaday danaha guracan ee dowladda ay saaxiibka yihiin ee etoobiya ay soomaaliya ka leedahay waxa uu sheegay in etoobiya soomaaliya aanay u aqoonsanayn dal madax bannaan hadda walibana ay doonayso in ay qayb ka goosato waxa uu sheegay in wadahadaladii u dambeeyey ee dalka turkiga ah ay etoobiya iyo iyagu ku yeesheen ay fashilmeen shalay etoobiya way diidaneed gobnimada dalka soomaaliya dafirtay maanta la joogana weli ma aqoonsana berri waa maalin kale maanta la joogayo weli ma aqoonsana waxaan wadahadalkii ankara aan uga soo kala tagna waa intaas inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay soomaaliya dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ayay diidan tahay dowladda federaalka waxay doonaysay in etoobiya ay dekad iyo maranbiyood siiso ayna taa beddelkeeda ka noqotay etoobiya heshiiskii ay horey ula gashay madaxweynaha maamulka la baxay somalilan muuse biixi cabdi kaas oo oggolaanayay in badda cas qayb ka mid ah ay etoobiya qaadato dekedna ay ku yeelato laakiin etoobiya ayaa ku dooday in aysan heshiiska horena ka bixayn midka dambena ay diyaar u tahay madaxweynaha dowladda federaalka ah waxa uu marar badan ummadda soomaaliyeed u ammaani jiray etoobiya asigoo u sheegi jiray in wiilashoodu gudaha soomaaliya ay ugu dhimanayaan in soomaaliya qarannimadeedu ay hana qaado sida uu hadalka u dhigi jiray iminkase asiga ayaa qiraya in etoobiya ay gumaysi tahay sidaasoo ay tahana weli xasan sheekh iyo etoobiya waa saaxiib maxaa yeelay ciidamadeeda oo dalka duulaan ku jooga ayuu u aqoonsan yahay in ay nabad ilaalin yihiin waxaanay ku wada jiraan dagaalka ka dhanka ah xarakada shabaabulmujaahidiin oo doonaysa in ay horayso soomaaliya iyo guud ahaanba bariga afrika أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري waa hagaag barnaamijka dhow xawaraysiid ayaad dhegaystayaal maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqaan qodobo kale ayaan idiin soo wadnaa balse markaan maamulka puntland ayaa wuxuu beeniyey war ka soo baxay dowladda federaalk oo ahaa in khasnadda puntland ay ku shubeen lacag malaayiin doolar ah dowladda federaalka waxay sheegtay in qasinada gaarka ah ee maamulka puntland ay ku shubtay adduun lacageed oo gaaraya lix milyan saddex boqol sideed iyo afartan kun sideed boqol lix iyo labaatan dolar taasoo ay sheegeen inay qayb ka tahay miisaaniyadda ay siisa waxa ay ugu yeereen beesha caalamka wasiir ku-xigeenka xukuumadda xamse cabdi barre ee dowladda federaalka ayaa war uu soo dhigay bartiisa wuxuu ku sheegay in lacagtaasi oo caddaan ah la gaarsiiyey maamulka puntland dhanka kale maamulka puntland ayaa arrinkaasi jawaab adag ka bixiyey waxaa maamulka puntland u hadlay nin ka tirsan madaxtooyada ninkaasi oo lagu magacaabo cabdifataax cabdinuur cabdifataax wuxuu ku jawaabay dadnimo xumadii been xumo bay ku darsatay riwaayad dalka laguma xukumi karo ee ummadaha laga xishoodo cabdifataax cabdinuur wuxuu hadalkani ku beeniyey warkii dowladda federaalka ee ahaa in ay lacago malaayiin doolar ah qasnadooda ku shubeen دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla maraynaa qaar ka mid a xildhibaanada dowladda federaalk ayaa waxa ay si adag uga horyimaadeen canshuurta cusub ee dowladda federaalk soo kordhisay iyagoona ganacsatadu ugu baaqay in aysan lacagahaas bixinin waxayna ku tilmaameen inay tahay lacag baad ah oo dowladda federaalk ay doonayso xildhibaanadan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sidoo kale waxa ay degniin u direen shirkadaha bixiya adeegyada lacagaha la isugu diro xildhibaanadaasi waxaa ka mid a xildhibaan gamaadiid xildhibaan garaaxo iyo sidoo kale xildhibaan murjaan aan ku horumarno xildhibaan gamaadiid waxaan rabaa marka inaan ummadda soomaaliyeed u caddayno ganacsada soomaaliyeeday canshuur iyo xeer arrima nuucaane markii la fulinayo waa inay yeeshaan sharci iyo xeer waxaa ogsoon tihiin oo dhammaanteen dhegaheenna ka wada qoyan dowladda dariska aanu nahay ee kenya xeer canshuur qaadis oo nuucaan ay golaha baarlamaanka mariyeen baarlamaankii u meelmariyey shicibka ay diideen lagu qasbanaaday in xeerkiina la laalo xukuumaddii markaa dhisnayd ee soo gudbisana maxaan ku dhaha la kala diro waxaan sharci iyo xeer ahayn loo miisaamin ma qaadan karaan dakhliga ay dadkan soo galay ma ka gu'i karaan aan loo fiirin la sharciyeynin xaqli kuguma lahan inta baarlamaanku arrinkaasi iska waraysanayo qaraarna ka soo saarayo waxbahaa bixinina sharci linkuguma lahan xaqna ma ahan meel la aadaysan lama xaqiijin karo waxaan intaa rabaa inaan ku daro qof kasta oo qaangaaroo aqli ilaahay siiyey dowladu waxay ku dhisantahay waa canshuur ay ka qaadaa dadkeedu laakiin canshuurtu waa inay leedahay sharci iyo xeer inay leedahay in la og yahay gacan aamin inay gelayso in dammaanadqaad shicibka ay ka baxday ay ka haystaan adeeggii ay ugu baahnayn dowladdu inay ku celinayso intaa haddaysan jirin waa khalad iyo baad wax laga qaadayo waa qalad waa qaldinta ha kuleeyahayo go'aanka baarlamaanka iska leh baarlamaanka oo aan soo saarin wasaaradda in canshuur ku qaato canshuur marka la qaado waa canshuur wax weyn waayo ma ah meel yar canshuur waa dalka dhan gobolka meeleed bisa laga qaada hadda dalka dhan laga qaadaa la rabaa somalilan puntland maamul goboleedada all of dhan laga qaadaa la rabaa la banaadir keliya lagu soo koobo banaadir keliya dee culeys lama saar karo culeysaa iska saaran oo waa dhibaataysan yihiin mootobajaajka u aragta malaynaa si dhibaatada ku haysato waa dhib aad weyn waayo waxyaabaas kale waxyaabaan ka hadla rabno isliinta dii la yidhaahdo waana waa arki doontaan idinkaa joogtaane waxaa laga soo saari doonaa go'aano adag oo laga hortagayo hala canshuur lama diidino waa la ogol yahay laakiin waddada saxda aheed baarlamaanka go'aaminaya go'aanka baarlamaanka iska leh ma laha wasiirka go'aanka wasiirka intigiisa waa xildhibaan waa og yahay intigiisa wasan ixtiraa waa go'aanka baarlamaanka iska leh wasiirka hadduu ku adkaysto yah dib eegista lagu samayn doona xilkiis shacabka wax waa mugta one day hal maalin waa way iska diidi karaan cid wax ku leh ma lahan way diidi karaan shacabka intii laga gaaraya monday oo dooda bilaaban doonto dooda waxay bilaaban doontaa monday monday markay bilaabato dadka inay dhegeystaan la rabo dooda baarlamaanka inay ogaadaan laakiin hadda waxa warqadda loo soo degdegayo waa ma garana meel u cararayaan kudha degdega ku jirta xukuumadda go'aanka meesha ka soo bixi doonaa arbacada ugu dambeyn arbacada go'aanka soo bixi doonaa waa go'aan soo bixi doona oo lagu joojinayo oo baarlamaanka hadduu joojiyo cid kaada addignida ma jirto baarlamaanka waa laga joojiyi doonaa monday arbaca monday bilaawa doonaa ilaa arbaca waa soco doonaa waxaannu leenahay shirkadaha amar uma haysataan haddii dawladdu idiin hanjabto y tiraa shati baan kala noqonayaan idinka lama noqon karaan wax amara oo ay u haystaan inay ka gooyaan dadka lacag ma jiraan wasiir u haysta sharci inuu ku soo rogo dadka canshuurna ma jiro waddanku sharci darjiyuu leeyahay waa baarlamentarian dadka waxaanu leenahay sh- ganacsatada yay aqbalin shirkaduhuna yay aqbalin midda labaad adeer maanta anagu mooshin baan ka keennay kolley golaha waa joogtay arrintaa waa laga doodayaa qof maaragtay een, waxaanu ka doodaynaa inaan waxaas wax sharciga ahayn jirinna midda kale ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxaa lagu sixir goosanayaa kenyoo kale kenya lacag kaashahay leedahay kenya akoonti lacag qofka loogu diray leedahay jaaji garaynayn qofku dhowr option buu helayaa qofkii u baahan oo asagu joyskiisa ka hela ayaa embesaha wax ku gata annagu wax joysa ma lihin kaash ma lihin bangi intaa halkan lacag looga shuba aad ka qaadanayso magaceedii isla saacaddii ma lihin waddanka waxaa u ah kaash waa e v c-ga e v c-ga iyo lacagta maaragtay lambarkan ganacsiga labaduba wax sharci ah oo la saari karaa ma jiraan dowladdu hadday rabto lacagta inay qaado waa inay lacag kaasha la timaadaa dowladdu hadday rabto lacagtaas waa inay keentaa baarlamaanka wax sharci ah oo ay u haystaan ma jiraan oo ay ku qaadi karaan haddii wasiir walbaahuba habeenkii wuxuu ku riyoodo la imaanayo haddii wasiirka cadaaladduna hala xirxiro dadku la imaanaya wasiirka gaadiidkuna baabuurtoo dhan iyo waddada marin waxaasu haddan adduunka meelay ka shaqaysa male mana jirto xataa dadku waxay xaq u leeyihiin inay diidaan waxaan annagu keenno oo ay dhahaan ma shaqaynayaan wax wasiir dee keenay iska daaya shirkaduhuna ma qaadi karaan cid kalena ma qaadi karno waxaan kaloo ku darayaa sidiisaba dadka saddex qof baa dhib ku haysa wasaaradda maaliyadda maamulka eh, muqdisho maamulka muqdisho wuxuu keenay sidiisaba dadkii barakicin buu ku wadaa suuqii hilibka lagu gadanaya ha laga guuruu leeya kii kalluunka ha laga guuruu leeya furshooyinkii ha laga guuruu leeya guryihii koona shoobka ahaa oo dadkuna ay nafta u geysay wuxuu leeyahay ha la dumiyo anugu ma aqaan meelay wax u wadaan asna hadda ka hor waraaq baan ka keennay haddana dooduu ku jiraa dooduu ku jiraa ma dhacayso qofku wuxuu doono inuu sameeyo wasaaradda gaadiidku sidoo kale waxaan la aqooniyo waxaan laga shaqaynayn ayay maalin walba keentaa oo meelay soo mareen la arag waddankaanu waa baarlamentarian wax aan baarlamaan ka soo shaqayna adeer ma marayaan mana ka soconayaan lacagtaas shirkaddii qaada ayadaa ka jawaabaysa waa illegal waa illegal waa illegal ha noqoto hormuud ha noqoto bahalkii la dhihi jiray dahabshiil ha noqoto sh- shirkaddii lacagtaa goysa oo akoonka dowladda u goysa ayadaa ka jawaabaysa wax sharci ah oo loo soo maray ma jirto سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhow waxaa wareysiyada ayaad maqlaysaan halka uu idinkaga imaanaya waa raadiyahaal furqoon qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka waa qaybta lix iyo tobanaad waxaa aalaaba inoo soo jeediya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax dhakhaatiirtu waxay isku raacsan yihiin dal iyo dibad inay dunida kusoo badanayaan cudurrada faafa ee galmada lagu kala qaado arrinkaas xal ma u noqon karaa in dadka isguursanaya ay isbaaraan inta aysan reer noqon ka hor
bismillaah waa mahadsan tahay Een, cudur in la baaro ama isbaaraan labada lamaane ee raba inay guurka wadaagaan waa muhiim inay isbaaraan wayna kala duwan tahay mararka qaarkood hadda xilliga aan ku jirno aad bay daruuri u tahay in la isbaaro sababtoo ah dadka isguursanayo cudurrada la rabo inay iska baaraan baa aad u soo batay sida s t i-ga hebatitis-ka syphiliska cudurrada marka saan dareemayno ummadda aad ay ugu soo badanaysaa tusaale ahaan isbitaalka guud ee jilib tobankii qofba markaan dhana dhiig a ka shubteen shan kamid a waxaan ka helnaa hepatitis taasi waxay noo cadaynaysaa ummadda inay cudurro badan ku dhex jiraan marka ummadda ummadda bulshada muslimiinta waxaan rabnaa inaan oga digno inay dhayalsadaan cudurrada qaarkood marka waxaa muhiim ah qof kasta labada qof oo isguursanaysa inay isbaaraan isbitaalka imaadaan dadka aan aad iyo aad leeyahay xoogga hasii saarna dadka guurka soo maray gabar hore guur usoo martay ama nin guur hore usoo maray hadday rabaan inay la wadaagaan dadka nolol waxaa fiican inay isbaaraan waana arrin fiican waan ku dhiirigelinaynaa رضيا وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhegaystayaal soo gaarnay gudoomiyaha odayaasha gobolka hiiraan ayaa wuxuu ka hadlay dhibaatada ay dowladda federaalka ku hayso bulshada magaalada muqdisho nabadoon macalin yuusuf oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo waraysi siiyey idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa wuxuu si adag uga hadlay dhibaatooyinka kala duwan ee dowladda federaalka ay ku hayso bulshada magaalada muqdisho waxaa wareystay wariyahana zakariya cumar marka hore waxaan ku leenahay kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق آدم بغير بشر وخلق عيسى بدون ذكر الذي رفع السماء بغير عمد وجعل الجنة ثوابا لمن شكر وجعل النار عقابا لمن كفر والدوهي وحليه مرحبا بكم nabadoone maalmihii lasoo dhaafay muqdisho waxaa ka dhacayay bannaanbaxyo eh, looga cabanaya canshuurta iyo dhaqaalo dari dadku waxa ay xidhanayeen wadooyinka waxa ay isku dhigayeen gaadiidka ciidamada dowladda federaalka sida aad ka warqabtid En, maxaa gaarsiiyey heerkaas bulshada dhibaatadaasi ummadda waxaa ku kalifay soo duulayaasha iyo kuwa cumlada u adeega oo dowladnimo sheeganayo Een, kuna jabay fikri kasta oo ay keenaan oo ummadda inay ku dhabar jibiyaan ay ugu talagaleen ay ku jabeen waxay dadta bidi marka inay ummadii een, hantidoodii ay boobaan boobkeedii uu soco waayena dadka inay naftoodii jaraan ayaa u xigtay waxaa ku xigay jeebabkoodii waxa kula jira inay kala baxaan wixii nolol maalmeedkoodii ahaa ee ay ku adeeganayeen la cashuuro dekadii la adkeeyo noloshii muqdisho aada iyo aad ayay u adkaatay waxaana leeyahay dadka reer muqdisho aada iyo aad ayaan idinla xanuunsanaynaa Een, waxyaabaha laydin sheeganayo oo awoodda ah waxaan leenahay waxaana waxay u baahan yihiin halgan ma aha wax dowlad la yidhaahdo waa ummadaani een, wixii u dambeeyey een, aan hadda dul istaaganahay waa ummadii in la boobo oo wax kale la waayo dhaqaalihii uu soo aruuro Een, dhulboobkaasi waa lagu guulaysan waayey maalboob ayaa lagu xejiyey waa soco waayey dad- dadkii in la dila ayaa lagu xejiyey in derbiga lasoo taabtay oo wax la cuno iyo wax lagu noolaadaba la waayo sidaas darteed ummadii xaqeedii la xalaashada horena way u dhici jirtay taariikhdii jirta ayay ka mid tahay looma aaba yeelin ummadaani waxay leedahay een, iyo dadnimo iyo dal iyo midna looma aaba yeelin waa sadar muuqda su-aal ka dhan in ummadda xaqeedii in la cuno nin walba meeshuu ka gaaro uu ka boobo Een, waxaa ku kalifay gaaladii oo ilaahay oo hore u tilmaamayo waxay bixiyaan oo ilaahay shareecadiisa iyo diinkiisa ay kula dirirayaan inay khasaare ka qaadayaan khasaaradiina way ka qaadeen Een, insha allahu in laga qaalib noqonayana way ogyihiin waxaana ay boobayaana inay soo noqonayaana way ogyihiin insha allahu tacaala waxay qaadeen rag baale rag baana soo cesho doona jiilka hadda soo kacay waxa ay ku hana qaadeen magaca dowladeed oo canshuur xaddhaaf ah lagu qaadanayo magaca dowladeed oo dad hurda guryahooda cagacagaf lagu gelinayo magaca dowladeed oo dumar lagu kufsanayo iyo magaca dowladeed oo hanti lagu dhacayo dowladnimadu ma sidaasba mise waa ay ka duwan tahay magaca dowladnimada astaamaha ay leedahay saasi uma yaallo magaca dowladnimada waa magac ummadda wanaagga faro xaqooda u ilaaliyo cadowgooda ka ilaaliyo astaamaha dowladnimada ummadda aad bay wada taqaanaa haddee dadka hadda ku caan bahay inay badihii iibsadaan haddana dalka dibadihiisa kula jiro badaha say u iibin lahaayeen ummaddan cadowgeediina muxuu ahaayey shirko ay ula noqo lahaayeen astaamahaasi ma ahan astaamo dowlo lagu garanayo waa astaamo muxuu ahaay bilelaqadoon ah waxaan filayaa wax u dhiman inaysan jirin wax walba oo ummadaani lagu khaldi karo waa loola yimid Een, falaqaynta iyo bulshada muxuu ahaay markaad la fariisato meesha ay nihaayada jirto way dareemi karaan mana jiraan wax astaamo dowla la yidhaahdo astaamaha dowladana calaamaad ay leedahay calaamooyinkii mid ka mid ahoo ummadda ay ku qanacdaan meeshii ma yaalaan waxaana hadda ugu dambeeya in la leeyahay ummaddii wixii jeebabkoodii ku jiro in la cashuuro oo suuqa ay la aadi lahaayeen waxaasi marka astaamo la dhihi karo waa astaamo dowla aslanba meesha kama muuqato maxaa farqi ah oo u dhexeeya bulshada ku hoos nool maamulada islaamiga ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka arrinkaasi markaan si kooban u sheegno dadka muslimiinta oo safraya ayaa inoogaga filan waxay caddaynayaan oo waxay yidhaahdaan markii ay soo dhexmarayaan dowladda ridada ah mabeelahooda la dhagraa jeebabkooda waxaa ku jiro simkaaradaa la kala bixiyaa markii ay yimaadaan goobaha islaamiyiinta ay ka taliyaan waxay farxad darteed ayay la neefsadaan meesha ay imaanayaan ay ku soo hirinayaan ayay aada iyo aada u farax geliso way raaxaystaan mobeeladoodii ayay rakabtaan efcgoodii ay dib ula soo baxaan wadada ayay ku maraan waxayna ku sheekeeyaan ilaa ay walaayaadka islaamiga makaanarka ay ka taliya ay marayaan waxay ku sheekeeyaan kuna naaloodaan meeshaani inay tahay meel nafta iyo maalka iyo cirdiga iyo muxuu ahay amnigaba lagu badbaadayo wayna u duceeyaan xaggana waa dareemi kartaa goobaha ay ridada ka taliso leylan wanahaaran waxaa lagu cunaa daraagis noocyadiisa kala duwan haweenkii ayaa caariyaadkoodii dib u soo nooleeyey dukaamadii ayaa la dhacaa gaari kasta oo noocyadiisa kala duwan mooto hadday tahay haddii bajaaj tahay haddii gaari kale uu yahay xabadda ayaa taqaana kuwa maamulada sheeganaya ayaa si isbaara lacagta ugu qaato kala dambeyn ma jirto muslimiinta suuqiiqa u adeegato oo arrinkaasi u adeegato cabaadka iyo cildhaanta iyo muxuu ahay ka imaanaya wax la qiyaasi kara ma ahan markii ay yimaadaan walaayaadka islaamiga goobaha ay ka taliyaan markii ay yimaadaan farqiga u dhaxeeya iyaga ayaa kuu waramaya waxay ku leeyihiin wariba meeshaan xabad ma ka dhacda miyaa wax xabad isku ridaaya ma jiraan miyaa wax la kala celinaya ma jiraan miyaa wax sigaar oo shiiraayo ma aragno cidjaad cunaysa ma aragno xabad dhacaysa ma aragno haddee nin quruxsan oo cibaadaysanaya iyo naag xijaababan baan u jeednaa maxaad u soo jeedinaysaa bulshada ku nool magaalada muqdisho maxaad ugu baaqaysaa muslimiinay ciziga wuxuu jiraa ilaahay xaggiisa shareecada ayuu ciziga jiraa noloshaana waxaa ka dambeeya nolol aakhiro waxaan leenahay fursadda aad haysataan waa inta aad nooshihiin inta aad nooshihiin waxaan leenahay xaqana waad aragteen siduu yahay baadilkana waad aragteen ilaahay agtiisana kama sinno waxaan idinku boorinaa guud ahaan haddee waxaa laga hortegay shareecadeena biakmalihim way ka hor yimideen dhaqankii wanaagsanaa way ka hor yimideen waxayna wadaan afkaar ilaahay cadowgiisa iyo reer galbeedka oo ummadan dacwo kala duwan ay ku wadaan dacwadaasoo noocyadeeda kala duwan ummadda lagu takyiirinayo marka reer muqdishow hadee wixii xoog lagu qaato xoog baa lagu soo cishtaa nasrigana waa dhow yahay waxaan leenahay meel walba aad joogtaan baqiga iyo dulmiga iyo gardarada iska dulqaada garbaha isqabsada xaqana u hiliya haddee dowlad islaami ah insha allahu tacaala ifafaalaheeda waa muuqayaa insha allahu tacaala waxaan leenahay baaqiga dhiman ilaahay idankiis annaga ilaahbaa maceenna ah xase garguurtana maraykan ayaa maciise ah annaga ma aanan sinin xaqa maciise inaad noqotaan dulmiga aad iska dulqaadaan waxa laysaga dulqaadi karana waxaa waaye in shareecada ilaahay loo hiliyo nimuu ilaahay la jira iyo nimuu maraykan la jirana aslanba waxaa guulaysanaya nimuu ilaahay la jiro annaga asbaabtii unbaa nagala rabaa asbaabtina waa wanaaga oo la faro xumaan xumaha oo la reebo dulmiga laga hortago shirkiga laga hortago ummadda nagu soo duushay in layska kiciyo jihaadka waajibkana saaran waa fardu cayn marka waxaan leeyahay asbaabo kasta oo dulmigana dul saaran iyo xadgudubkana dul saaran aan isaga dulqaadi karno aan isu kaalmaysanno intaasi ayaan leeyahay dardaarankayga
dhegaystayaal caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah intaan maqalkiisa dib ugu kulmi doono salaamun calaykum
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي